waxbuu ku sheegayaa raawigan oo uu leeyahy waxaa iyo waxaasuu la yimi oo dee keenay in cadaaladnimadii uu kaga baxo ama loo daciifiyo taasna waa cilmi siyaado ah ama aqoon siyaado oo kan kale ee la arko inuu dhowrsoonnida daahirka sare iyo dusha sare ka muuqata ruuxa uun uu tacbiiriyey aan agtiisa kuga sugnayn oo meeshii khabro siyaadaa ama aqoon siyaado ah oo kan aanu hayn isagu markaa mucadilkii ayaa kan agtiisa kuga sugan cilmigaa siyaadada iyo macrifadaa siyaadada ahee ruuxan jaarix agtiisa kuga sugan baa loo horraysiinayaaoo jarxiga xataa haddii laga badan yahay ciddan tacdiilisay jaarixun baa qowlkiisa la horraysiinaya kollayna waa qowlkooda ay usuuliyiintuna saxiix yeelaan khadibna jumhuur ulculamaa uu kaga soo naqliyey ibnu salaxna uu ku tiriyo inuu qowlka saxiixa yahay taas oo jarxiga sababtuna waa arrinta aan sheegnay oo imaka ninkan tacdiilinaya wax arrinta ninkani ku sheegayuu ninkan ku daciifinaya oo ninka aamusan waa markaas ee kanna markaa waxaan uu sheegayo waxaan ruuxan kale hadalkiisa aanfi ahayn oo laguma xambaarayo dee arrintaa guud ee dhowrsoonidee xumaan guud laguba ogeyn ama xumaan daahira inuu ninkani u tacdiiliyey keense wax gaara uu kaba ogayo khabro hoose uu leeyahay iyo macrifo hooseo kani aanuu lahayn taas baa lagu horraysiinayaa bal taasba wey waana qowlkooda intooda badan ay kuba tagaan qowl labaad baa jiro oo dadka mucadiliintii haddii ay badan yihiin oy ka badan yihiin kuwan iyagu wax tajriixiyey in la horraysiinayo taasna waa kan mataga inoogu dhigto wuxuu yihi waqiila waxaa la yidhi in dahara hadduu muuqdo man cadala kan tacdiiliyey ee ruuxan taskiyeynaya hadduu muuqdo al akthara dee suu maanta sheekhee nadmiga lahaa uu halkan icraabtay ee bal waxa weeyaan aanu wax kalena sheegin waa siuu isagu uga jeeday waa ra'da in la fadxiyo welibana sharaxayay nooguba sugan tahay wejka nasbadaa keenayo wuxuu leeyahy xaal ahaan bay ku nasbsan tahay qawaaciddii dee luqada lagu yaqaanay maha taasi waa shay shuduuda ayuun baabay noqon isba qiraashaadle ayuu soo qaatay dee malaha markaa habkana waxaad tan keenay uuna wasankiibaa dee san ugu toosnaaday waayo dee san kutubta naxwada kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba lagu yaqaano ee dee taas xaalku wuxuu yimaadaa isagoo nakiro ah weeye waa ismu nakiruu ku yimaadaa maanta kana al buu leeyahay carabna waa laga maqlay iyadoo ismi markaa alle xaal meeshii uu yaale laakiin waa umuuro qiyaaskii intay ka baxsan tahay seeda loo xafidayo oo wax kale aan looga qiyaas qaadanayna bal markaa se waa wax dee luqadii jira shaadba haba noqoto oo ah inuu xaaladii ay ismi macrifaa noqoto taaba weeye laakiin dee isaga saa icraabtay waana siduu kuba talagalay weji markaa qiraashaadaan ooba soo qaatay xagga luqadana ama kutubta naxwadana iyagoo shuduud kuba tiriya iyagoo waxaan laga qiyaasan qaadan kar qiyaas laga qaadan karin kuba tiriya way ku sugantay iyadoo se udkhulu lawala falawala oo kale bal markaa waa saaicraabtaasan kudaysan waxba markaa ma rafcina halkan se barhkooda ay halkan wajka muujiyeen in dahara hadduu muuqdo man cadala kii tacdiiliyey al akhara ka badan xaal uu yahay oo uu ka tiro badan yahay ciddii tajriixa laba timi fa huwa markaa kaas tacdiilka ayaa almuctabaru ka la fiirinayo ah ee waxa weeye la ictimaadsanayo naa waa qowlkii hore waa qowlkoodii badnaa siaan soo sheegnay qowlkan labaadna waa culimmada qaarkood qowlkoodu ah inay tacaarud baabkiio tarjiixun baa loo baahday markaa kol haddii dee qowl tacdiilna jiro tajri markaa tajriixna jiro waan kala raajax yeelaynaa haddii dee kuwan mucadiliintu ay ka tiro badan yihin kuwan kale dee san dee umuurahan markay wax istacaarudaanba kolkol kasrada lagu horreysiiyo oo tarjiixa markaa asbaabta tajriixataasi ay kaba midtahay tarjiixa ayaa tanna aan raajax yeelaynaa cadadkii badnaa waa qowlkan labaad waqiila waxaa la yidhi in dahara hadduu muuqdo man cadala kii iyagu wax tacdiiliya alakhara xaal iyo ka badan taa kuba muuqdo fa huwa tacdiilka almuctabaru ka isagu la ictibaarinaya ah oo bal markaa laakiin qowlkooda ay inta badan horreysiyaan waa qowlkaas wey wa mubhamu tacdiili laysa yaktafi wa mubhamu tacdiili tacdiilka kiisa la ibhaamiyey laysa ma ah min yaktafii mid ku kaaftoomaya bihi kaa tacdiilkaa mubhamkaa alkhaibu khaiib kuma kaaftoomayo iyo wlfaqiihu faqiih asayrafiyu sayrafi aduwee nisbadaa lahaa abubakrin isna waqiila waxaa la yihi yakfii tacdiilka mubhamkii waa ku filan yahay oo waa lagu kaaftoomaya wadalika naxwu markaa tacdiilkii mubhamkaabaa wuxuu inoo sheegay misaalkeed wadalika markaa tacdiilkaa mubhamkiina naxwu an yuqaala in la yidhaahaba weeye xadasanii waxa ii waramay asiqatu ruuxiina lama magacaabin magaciisiiba lama sheegin ruux lagu kalsoon yahay bal low qaala oo markaas dee qowlka horuu horraysiiyey inaynaan lagu kaaftoomahayn buu ahaa oo taa aan ruuxa aynaan saa tacdiil ugu xukumahayna maca daalee bal low qaala hadduu yidhaaho jamiicu ashaakhi sheekhyadayda dhammaantood hiqaatun dad lagu kalsoon yahay weeye low lam usami ay walow lam usami yaanan magacaabin ba xataa haddaanan magacaabin oonan magaciisa sheegin ciddan inuu wax ka wariyoo dhammi waa wada hiqaatu idhaha min imaami laa yuqbalu lama aqbalayo man qad abhama ruuxi u ibhaamiyu xadahanii rajulun ama ibnu fulaan iyo wax lamida yidhi isagoo hadalkaasna u horeeyey lama aqbali maayo wa bacdu man dad barhkood xaqaqa masaladan taxqiijiyey oo tafsiil la geliyey lam yaruddahu tacdiilkaa mubhamkaa muu celin min caalimin in sadara hadduu ka soo fulo min caalimin nin mujtahida uu xaggii ka soo fulo taas muu celin fii xaqi man shaksi xaqi qalladahu ninkaa caalimka ama mujtahidkaa isaga taqliidsanayay ee madhabhaan ku raacsanaa taas iyadaa waxa weeye xagga marka la eego dee ibhaamkiisa uu tacdiiliyey ama ima tacdiilkiisa uu ibhaamiyey muu celinoo kaa waa lagu kaaftoomayaa buu leeyaho kaasi uu ku kaaftoomi karaa afarta bayd waxaan su raaciya kolle mawduuc keliya un weeye masaladanna maxay tahay kolle masaa-isha jarxiyo tacdiil baan ku jirnaa waanay inala socon doontaa haddii a la idhaaho oo waxa weeye uun bal tacdiilka iyo tajriixuba wuxuu ku sugnaanayo waan soo aragnay masaa-ishan soo haynayna wuxuu ahayd shaksi mucayana oo la magacaabay baa lalahaa hebel waa hiqo ama shaksi mucayana oo magacaaban baa lalahaa on cayntiisii garanayno hebel waxa weeye waa nin daciifa waana taa aan soo aragnay xagga tafsiirka iyo tafsiir la-aan iyo cidda waxyaalaha uu kuba sugnaanayo iyo tiradii ama mid iyo wax ka badan iyo umuuraha waan soo aragnay masalada halkan sheekhu inoogu sheegayaana wuxuu wey ama abiyaadan afartaa uu kuba sheegay haddii bal meeshii cid la tacdiiliyo la taskiyeeyo laakiin ruuxan la taskiyeynayaa aanu magacownaynba oo ninkii caalimka ahaa uu yidhaaho xadahani hiqatu muu sheegin magaciisii ma magacaabin ee wuxuu leeyahay nin lagu kalsoon yahay ayaa ii waramay intaas buu yidhi ninkana waa nin haddii uu intuu inoo magacaabo ninka uu ina yidhaaho hebel waa hiqo ninaan aqbali lahayn weeye waa dadkii laga aqbalayay ina ninku haddaanu laga aqbalin qiimo ma laha xataa hadduu magacaabana waa hiqa hadduu yidhaha inay ictibaar mu lahayn qowlkiisu waa dadkii a'immada ahaa ee shanigeena ehelkiisa ahaa ee hadday ruuxii magacaabaan oo ay dhahaan waafiqo la aqbali jiree ruuxaa la taskiyeyn jiray ayaan ruuxii magacaabine wuxun buu yidhiba waa ilhaamiyeyoo isagoo tacdiilinayoo ruux hiqa ii warramay buu yidhi taas maxaa xukunkeedu noqono jidadu kol hadduu inoo magacaabo haddaan aqbali lahayn maanta ninkan haddaanu magaciisii sheegin san markaa aa inoo magacaabo aan u aqbali lahayn tanna miyaan u aqbalaynaa oo markaa laga dhigayaa xadiidka haddii xataa ninkii maba garanayne xadiidka haddii sanadkaas taasi ay gashay aan iska tasxiixinayna haddaanu dee cillo kala yeelan mise laguma kaaftoomayo masalou wataa waana maaha haddee wax imika nadariya maaha kutubtay ilaa maanta inoogu sugan tahay a'immada qaarkood oo cibaaradan isticmaala shaafici baa meelo kala duwan isticmaalay imaam malik waa muwadaii san imika madbuuca ee weliba riwaayadan dee mashhuurkaa ee yaxya ibnu yaxeer riwaayadiisa walow riwaayaadkii kalena kuwa laga madbuceeyey maanta iyadana ay meelo kala duwan ay kuba sugan tahay hiqa ii waramay xadiidkiina nin kaloo maga ninka magaciisa ma sheegna sanadkii intii dambaa taalla xadiidkiina waaba matnigna waa yaalla taas baa jirta oo bal markaa weliba labada imaam ee dee macruufka ah ee sanigan ehelkiisii ah ayaaba cibaaraadkoodii ay isticmaaleen ay tahy maxaa xataa xaalkeedu noqonaya marka wuxuu inoo sheegay sheekhu raximah llahu tacaala xagga marka la eego dee ninkii isagu markuu yidhaaho siqada ahaayee imaamka xadathani siqe eanu magacaabin tawsiiq way tahay meeshii laakiin kuma kaaftoomayno oo ruuxaas tawsiiq ahaan sanadkaasna sidaa laguma wada saxiix yeelayo xadiidkaasna sidaa xujo loogama wada dhigayo tawsiiqii laguma kaaftoomayo haddaan laynoo caddayn oo duro kale aanay inoogu caddaan ninka magaciisii aanu inoogu caddaan waana sababtuna waxa ay tahay dee isagu ha tawsiiqiyo agtiisa siqaha kuba ahaadee markuu magacaabo waxaa dhici karta inuu magacaabo ruux dadka kale agtooda siqaba aan ku ahayn baaba dhici karta oo ama keyrkii uu ku jaraaxeeyey jarxi qaadixo maanta la aqbalaya uu ku jaraaxeeyey oo bal waxay leeyihin culimmadu aamuskan uu ka aamusay inuu magacaabo tasmiyadiisii uu ka jeestay ayaaba kollay taradud keenaya qalbigii shakiyo joogsi buu kuba keenayaa bal markaa taas laguma kaaftoomayo iyada bal markaa waa suuro ciddii qowlka lahaydna walow dee taas ay uga badan yihin waa inoo sheegi doonaa bal muqaabilkiina waa inoo sheegi doonaa markaa masalo kale aanu raaciyay ama dee tan uu kaba sii ratimayo walow tani ay kasii dee caddahay tan imakaan haynaa tan iyado dee waxa weeyaan waa shay guud uno tan baa kasii khaasan oo horeyntaba ka lahayd oo xagga sarraynta iyo mudnaanta ta horaa leh hadduu ninkii imaamkaha yidhaaho anigu cidda aan wax ka wariyo dhamiba waa wada siqaat taas buu yidhi mashaaikhdaydoo dham nin daciifa wax kama wariyo markaasaa deete wuxuu ka wariyeynu helay sanad isagoo ka warinaya ruux aanu magacaabinoo xadathanii rajulun unbuu ku gaabsaday ma xadathanii ibnu fulan waa nin aan markaa mubhama kan mabuu raacin waa siqo laakiin hadalkaasaa u horeeyey markaa taasoo kale koley isaga xaggiisa taskey kaba taaye laakiin suuradaasna ruuxan uu kaba wariyey een magacawnayn weliba suuradani way kasii hooseysaa tii hore taa hore ruuxa siqanimu u xukumaya xadathanii siqu ahay kan isaga waxba umuu xukumi waa nin mubhamown laakiin hadalkana horeeyey guud ee ah waa sheekhyadayda o dhan baa wada siqa iyada taasna inagu gaar ahaan kuma camal falina taskiyadiisaaso waxaa dhici karta marka ruuxii la sheegay hagaag loo caddeeyo cidduu yahay la garto in waxaan cadaalo ahayn laguma ogaado taas baaba dhici karta oo bal meeshii imanaysa walow dee masaladan dee culimo ay jirto waxoogaa ay tiriyaanoo ay dhahaan siqaad mooye dad kale wax kama wariyaan kolkol laakiin raggaa naftooda si imaam malik oo kale iyo dee ruuxa markaa aan beledkiisii ahayn oonu macarfo saasa u lahaynoo ee isagu uu taas uu qaatay taha ama dee saa uu filayo laakiin wax ka duwan ay jiraan sida cabdikariim ibn abilmukhaariq ninkaa la yidhaahoo kale iyo oo imaam malik wax kaba wariyey isku beled ma yahayn umala macrifo saasa uma lahayn taasba way dhacdaayoo kale saa daraaddeed altacdiil cala alimaam kow si guud iyo arrintani waa masalataa uu kaba ratibo kaba sii liyeeto tii hore waxa weya culimada intoodii badnayd kuma kaaftoomayaan bal markaa tafsiil yaroo kalena waa inoo sheegi doonaa bacdigood geliyana laqbadan ku laabmaya waayo kolkol baadiyadu dee macnaheedu iskaba qarsoonya marka agaag loo sharxay la furfuro ayaa dee la fahmaa hadhow markaasay laqbadna ku macaanaanaysaaba marka wuxuu ihi wa mubhamu tacdiili tacdiilka kiisa la ibaamiyey kollay asalka cibaaradu wuxuu ahaa altacdiil lmubham waa tacdiilka mubhamka ahoo ruuxii waa tacdiilinaya laakiin dee ruuxan ruuxuu magacaabay maaha laysa ma ahaa ninkaas yaktafi miduu ku kaaftoomayo bihi tacdiilka mubhamka ah alkhadiibu khadiib waa imaamkii macruufka ahaa waalfaqiihu sayrafiyu iyo faqiihii sayrafi waa nin isna abubakar la yidhaaho oo la yidhaaho waqtigiisii cilmigan usuulka oo nin usuuliyahe raggii ugu yaqaanay caalamka o dhan ama dee culimraas buu ahaaba oo dee aqoon aada u sarraysa le kolle mar kale aan tarjamadiisii waxaa sheegi doonaa faqiihaasi dee culimo kaloo kala duwan oo dee iyaguntaa iyagu iyaguna qowlkoodu kan yahay oo shaaficiye keyrkoodba leh ayaa iyaguna meesha jiraan waqiila waxaa la yidhi yakfii waa ku filan yahayoo tacdiilka mubhamkii oo kol hadduu ninkan haddii uu ruuxan inoo magacaabo oo uu yidhaaho waa siqo aan ka aqbali lahayn kan aanu magacaabina siaan kaa uga aqbal lahayn baan uga maqla uga aqbalaynaa bal kaas bay barqowlku yahay tawjihiisu yakfi haddaba tacdiilka mufhamkii muxuu yahay tan naxw oo naxw an yuqaala yakfiidan waqiila yakfiida uma taalo ee waa tacdiilkii mufhamku tacdiilkii uu lahaabaa uu inoo suuraynayaa maaldiisuu yahay inoo sheegayaayo wadalika naxw an yuqaala in la yidhaahaba weeye xadahani iqatu ruux lagu kalsoon yahay oo ayaa ii waramay kolley sharaxana way naagan doontaan bal shaafici iyo imaam malik iyo marka ay isticmaalaan xadathani hiqa oo dee meelo kala duwan ay kuba isticmaaleen iyagoo culimmadu waxay isku dayeen bal ruuxa inay magaciisa inoo sheegaan inoo soo magacaabaan markaa taasna dee aynay sanadada yar tatabuceeno markay ninkaa intuu idha xadathani hiqa hiqahaasi uu ka warinayo fulaanna waa hebel hadduu fulaan ka warinayana waa hebel haddii ninka labaadee sanadku magac ninkaa yahayna waa hebel waxyaala saasa waanad arki doontaa insha allahu tacaala sharaxa ayay kuba sugan tahay laakiin anugu kuma joogsanayo walow halka dee marka uu camr bnu shucayb uu imaam malik dee isaga isagoo wax ka warinaya idha xadathanii hiqa idhaahan cabdullahi bni wahbin cabdullahi bni wahbinna uu nin mutaasiroo talaamiidii malik ba yahay markaa dee kana geeri dambeeyeyba cabdullahi bni wahbi imaam malik adigu waa asxaabtiisii iyo talaamiidiisii bal waxa kaba wariya laakiin waxaa suurta de adag aba de cabdullaahi inuu camr bni shucayb dee wax kaba wariye bal muhimku waa eegan doontaan waa umuure iska mufiida ninkii kutubtooda haysta waxa weeyaanna dee cibaaradanna ay hadiyo goor ama meel ay kuba soo noqnoqotay aan hadiyo goor odhaninbe haddaba an yuqaala xadathani hiqatu taasba wey marka wuxuu leeyahy bal low qaala haddii uu xataa yidhaahaba inta badan cibaarada bashani markay sanoo kale jumlo ugu bilaabmayso marka waxaan dambee la sheegayaa dabadeed kaba mudan yahay tii hore ee uu ka ahamsan yaha loo isticmaala halkanse cibaarada hore ayaa dee kasii mudnaanta leh oo sababtay mudnaanta uga leedahay tan ruuxii buu magacaamee sheegay ruux keliya mucayana wey adigu ruux keliya weeyo khaas ah yaanu magaciisii sheegin boo xadathanii siqa uu taskeynayaa taa kale si ay noo dambaysaa intuu yihi sheekhyadaydu waa wadahiqaad ayuu ruuxaan waxba ka sheegin oo laakiin mubhama wax kaba wariyo suuradan baa dee mudnaanta le hore oo kollay asalkii cibaarada ay shay kuba iman jirtay maaha bal low qaala hadduu yidhaahaba ruuxii aliftan yuqaalaa iyo qaalaa ku jirtaana waa lilidlaaqa tasniya maaha jamiicu ashaakhi sheekhadayda dhammaantood hiqaatu dad lagu kalsoon yahay weeye low lam usami ay walow lam usami xataa ayaan magacaabin oo magacooda aan sheegin be ciddii aan wax ka wariyaabo waa hiqaat markaasna suuradaa dee uma rawaa can mubhamin dhabad imanka halkan saa usoo qadaro dabeedna uu ka wariyo isagoo hadalkaasi u horeeyey ruux mubhama oon magaciisii la sheegin hadda markana muu odhan markaa uu kaa ka warinayo xadathanii hiqa xadathanii rajuli un baabu kaba cabiray ama ibnu fulan baabu kaba cabiray iyo alfaadii kale ibhaamku uu kuba imanayay taasoo kale laa yuqbalu laa yuqbalu lama aqbalayo man qad abhamaka uu ibhaamiyey oo dee waxa weeyaan suuradii hore xadathanii hiqa ee uu ruuxa gaar ahaantiisa u taskiyeeyey markii la yidhi lama aqbalayo laguma kaaftoomayo tan aanu gaar ahaantiisa u taskiyen laakiin hadalkiisa hore cumuumka un kuba jirta oo sheekhadiisa inuu kaba mid yahayna ee waxay iyadaa kaga mudanba inaan la aqbalin ciladna waa taa marka horeba aan sheegnay sharaxna inooguma sugan oo waxa dhici karta dee isagu taa agtiisa fiqaha kuba ahaadee inagu marka ruuxii la sheegay la garto inbel markaa cadaalo wax ka duwan aan kuba ogaano ee markay masaa-ishani istacaarubayaan inay wax jaraaxaynayo nin kalena laleeya uu tacdiiliyo see baan horreysiinaynaaba dee markaa meesha maxaa taal cid baa wax tacdiilisay waxaan ogaanayno cid kaloo meeshii jaraaxaynaysaa jirta oo kale dee suuradan baa dhici karta inay iyada tanna soo noqoto oo cid kaleoo jarxi aan kuba ogaano ruuxan keyrkii jaraaxeeyey saa daraaddeed baan loo aqbalin laa yuqbalu kolley matigan maktabatu daarminhaaj ay madbacayso naftii kolley aada isagaba dabdisan ee alfiyadan ciraaqe halkan laa naqbalu baa taalay oo macnaa inagu xataa taasna ma aqbalayno macnuu waa isla wada miduun ee dee waa ficilka un dee kaasu mooye iyo iyo nuun eh laakiin xagga macnaha wax isbedeli maba jiro marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacala ma beydka dambe inoogu sheegayaa tafsiir kale bacdigood geliyeen oo tafsiirkaasi waxa weeye mubham mubham mee tacdiilkan mubhamka lama aqbalayo ayuu ina yidhi laakiin hadduu nin imaama oo mujtahidi saa dee shaafici oo kale ama maalik oo kale uu cibaaradan isticmaalo cibaaradan uu isticmaalo oona ruuxiina magacaabin dee waana isticmaalaan labadooduba xadathanii hiqatu uu yidhaaho dadkii isagu madhabtiisa dee raacsanaaye isaga taqliidsanayay way ku kaaftoomi karaan taas wey laakiin dad kale dee iyaga kuma kaaftoomayaano waa masaladan imaka aan haynay waxaana tafsiirkaasay bacd alculamaa laba yimaadeen say ula yimaadeenna waxa weeye dee kan muqalidka ee ama madhabtiisii xataa hadalkii oonu nasahan usoo dhigan oo qowlkiisiiyo istinbaadkiiyo ijtihaadkiisiia ayuu qaadanayu markaa isaga kaga dayanayo uu qaadanayay tanna waaba daliil uu soo naqliyey oo dee intan yarun ay kuba sugan tahay ruuxiina u taskiyeeyey ujeedadna ay tay isaguu ogeysiinayo dadkii isaga bal qowlkiisa qaadanayay uu ogeysiinayo masaladan uu imika uu kuba tegay wixii uu u xujaysanayo xujadu agtiisa inay daliilkan ay kuba sugnaanayso uu taa ogeysiinayo dee suuradaasna way raaci jireen oo way kaba aqbali jireen amaa kayrkii oo kale masaladan ixtijaaj oo cid kaloo ishayaan ama iska soo horjeedaan ama masaleba ay kala aragti yihiin uu xujaysanayo u daliishanayo lamu iman dadka asxaabtiisa ama qowlkiisa qaadanaya aqbalaya inuu u caddeeyo uun xujadu agtiisa inay kuba sugnaato oo naskan iyo ama xadiidkan iyo ay kuba sugnaatay taa inuu caddeeyo ahayd markaa dadka asxaabtiisa way ku kaaftoomayaan laakiin dadka kale xujo laazima amaaho iyada taas dee san guudayn marka horeba soo maray tacdiilkaa laguma kaaftoomaya intan baa beydkani yahay oo wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wa bacdu man dad badhkoodoo xaqaqa masaladan dambiyo ta xaqiijiyey lam yaruddahu muu celin macnaa waa maxay damiirkan yarudahu ee baariska ee mafcuulkii waa lam yarudahu atacdiil almubham mubhama tacdiil muu celin min caalimin in sadara hadduu ka soo fulo min caalimin caalimkina mujtahidkii baa loo wadaa nin mujtahida uu kaba soo fulo taas muu celin fii xaqi man shaksi xaqii ama duul xaqood qalladow isaga qallidanayay oo raacayo madhabtiisan iyo qowlkiisan iska xuja la-aan iskaba aqbalayay taas hadalkiisa kale daliilba wadan ayaabay aqbali jireene tan nooc daliil baaba kuba sugan xujadii baabu sheegay ee arrintani ha kuba jirte markaa kaas isaga muu celinaho macnuu waxa weeyaan ninkii muqalidka ahaaye badal ahaan imaamka ama mujtahidkaa ku raacsana waa kaaftoomayaayo qowlkaa xadahanii hiqa waa ku kaaftoomaya isagii waxa weye laakiin ninkii kaleen madaabahaan isaga ku raacsanayni dee wax laazimayo xujo laazimaysa xujadani ma aha kumana kaaftoomayo sida markaa hore baan soo maray bal markaa waa masalo taa hore kaba farcoontayoo haddii ay ahayd tacdiilka guud ahaan in mubhamkaa la aqbali maayo qowl muqaabilina meye kol haddii ninkan caalimkii uu ninka inoo magacaabo waan aqbali lahay inaan iska aqballa tanna ay tahay qowlkani waa tafsiilo ah ninka mujtahidka in la aqbalo fii xaqi asxaabi wa ahli madhabi laakiin cidda kale si aanay ku kaaftoomintab walam yarow futyaahu aw camalah kollayna waynu yar eegan doontaa siaan idiin soo sheegay ee haamishkana sadarka koobaad markuu bilaabay imaam malik haddii uu yidhaaho dee waxa weeye markaa imaam malik can ihiqati can bukayr ibni cabdillahi ibn lashadi uu yihi hiqadu waa makhramat ibnu bukayr ayuu haamishka ku qortay mucaliqu makhramatu saduuqun wa riwaayatu can abihi wijaadatun weeye halkaas wijaaratun ay idiin taalo riwaayada uu aabihii ka wariya saxiixa muslimna waa ku sugan yahi isagoo si aabihii ugaba warinaye waa wijaado macnaa waxa weeye waa yaraayo aabihii samaac sidaasa uma lahayni kitaabkii aabihii ee uu u qoray aabihii ama dee wixii u qorna aabihii ayuu kaba warinayaayo riwaayadu aabihii ka warinayaa wijaadatun halkaas racda unbaa daala in yarbaa lagu yar darayaa si ay daal ugu ekaato bas wax kaleo maar in muuqda ma jirin walam yarow futyaahu aw camalahu calaa wifaaqi lmati tasxiixan lahu haddii la sukumiyana kollay waxaan filayaa wasanku inaanu waxba noqonahay walam yarow culimadu may arag oo umay arag futyaahu ninkii caalimka ah fatwadiisa uu kuba fatwooday aw camalahu amase camalfalkiisa uu ku camalfalay calaa wifaaqi lmatni matniga si waafaqsan ama xadiidka si waafaqsan uu ku fatwooday ama uu kuga camalfalay tasxiixan tasxiix lahu xadiidkaas ama matniga uu tasxiixiyey ninkan caalimkiihi taas umay arag walayse mana ahaaninoo tacdiilan tacdiil ma ahaanin ruwaaddii la tacdiilinayo cala asaxiixi ama raawiga qowlka saxiixa ah cinda ahli lcilmi riwaayat alcadli ninkii cadliga ahaa werintiisa uu wariyuu shaksi kaba wariyo cala atasriixi calaa wajhi tasriixi caddayn uu magaciisa caddeeyo wejkiina ugaba wariyo taasba umay arag halkan kollay tacdiilkii dee horeynu u soo aragnay oo waxa uu tacdiil inoogu sugnaanayo haddii laba shaksi ay ruuxii taskiyeeyaan amase midba waa lagu kaaftoomi karaaye ruux dee ehel uu taskiyeeyo tacdiil bay ahayd baan nidhi tacdiilkii haddii ruuxaa laakiin la tacdiilinaya la taskiyeynaya uu yahay ruuxaan magaciisii laynoo sheeginna waa tad imikaba aan kaba soo baxnay xukunkeedii iminka halkana sheekhu muxuu inoo sheegayaa raximah llahu tacaala umuurahan maanta aynu hayno oo dhamina san kutubta musalax ay uguba sugan yihiin ayay kutubta usuul fiqigana kuwada waasicoo dhanba uguba sugan yihiin bal waxaa dhici karta masaa-isha qaarkood inay iyagu ugaba basisan yihiin san baan arkaynaana xataa hadiyo goor marka dee aqwaashii dadkii lahaa imanayo culimadii usuulka oo dee iyagu culimadii xadiidka gaarkaa aan ahaynba ayaabay aqwaashoodii u laamayaan ama kutubtoodii ay kala soo naqlinayaan masaladanna maxay tahayba in caalima oo jarxi iyo tacdiil ehel u ih hadduu xadiisu wixii uu keenaye waafaqsanaa ama madmuunkiisi uu ku fatwoodo masale la weydiiyey buu ka jawaabay jawaabtaasna waxay dee ku salaysan tahayba xadiid ayay waafaqsan tahay xadiidkii taasi kama dhigna isagoo ninkaa caalimkii kol hadduu ku fatwooday xadiidkan ay tahay tasxiix uu tasxiixiye xadiidkii oo agtiisa saxiix ku yahay kama dhigna oo taasi maha oo bal markaa halkaa kama qaadanayna inuu xadiidkan isagu saxiix yeelay waxaa kaloo masalada uu dhigtay uu ku camal falay oo camal baa isaga ninkan caalimka ah ee jarxiyo tacdiilna ehel u ahaa ka soo fulay camalkaasna wuxuu waafaqsan yahay xadiid buu waafaqsan yahay camalfalkiisaasi ma aha tasay xadiidkaa camalkiisani waafaqsan yahay ee tilmaamaya camalkan ee camalkan laga qaadanayay uu tasxiixiyey ma aha beydka hore intaasba weeye bal markaa kollayna culimmadu waana qowlkooda u badan taasi waxay leeyihiin nun macnuu fatwadani maaha xukum uu xukumayo xadiidkaasi inuu saxiix yahay camalfalkana maaha xukum uu xukumayo xadiidkaasi inuu saxiixyo waxaa suurtagala ixtiyaad daraaddeed in ugu camalfalo culimadna way ka dhacdaa taasiba waxaa kaloo suurtagala xadiidkani ha kuba yimaadee daliil labaad inuu jiro oo xadiidkan waafaqsan oo uu kuba camalfalayo uu ictimaadsanaya taasi way jirta waxaa kaloo suurtagala san horeba usoo marray abi daawuud iyo axmed iyo axaadiisan daciifkii in agtiisa ay kaga horeyso xagga marka leega qiyaas iyo ijtihaad iyo araa rijaalka ay kagaba horeyso si aynu horeba usoo marray markaanay wax kalaba jirin taas umuurahaasaa dee ixtimaaladaasaa jira kol haddii dee markaa daliil labaadoo waafaqay ay dhici karta inay fatwadiisani ay ku salaysan tahay ama dee asalkeedu yahay ama camalkiisana asalkiisu yahay ama ixtiyaadba dee taa ugaba camal falay ama agtiisa ay tahayba xadiidka daciifkii de hadduu baabka keligii ku sugaya ama mawduuci in layskaga camal falo qowlkiisa uu yahay kol haddaan dacfigu adkayn umuurahaasi kol hadday jiraan hadalkiisan fatwada ah iyo camalkiisani maaha in la yidhaaho xadiidkan ayaa dee macnahan leh oo markaa waa isagoo saxiix yeelayna haddaanu agtiisa saxiix ku ahayn kuma camal faleen ama kuma fatwoodeen bal taasi iyadu waa masalada hore uu inoo dhigtay kollayna halkan ibnu salaax waxa yaalay oo sheekhu aanu dhiganba oo dee malaha masaladan baa laga fahmaya taa ugaba tegay hadduu khilaafo xadiis macnaha xadiis baa jira xadiidkii ayuu isagu fatwo ahaan ku khilaafay ama camal ahaan buu ku khilaafay khilaafkaasna maaha daciifin xadiidkii uu daciifiyey oo lagama qaadanayo xadiidkani kol hadduu dee ninkan imaamkii khilaafay agtiisa inuu daciif ku yahay kol hadduu khilaafay camal ahaan inuu agtiisa daciif ku yahay iyadana lagama qaadanayo taas ibnu salax iyo way kuma taala bal ibnu waxa weye nawowi kutubtiisa khaasatan irshaadka oo kale iyana meesha way taalee laakiin sheekha ayuun baan taasoo nadmin alfiyadu suudina wax kuma sugan taas markaa waxay taasna ay culimmadu yidhaahaan ay ciladeeda kaba dhigaan xadiidkan waxaa dhici kartay inuanu ugu khilaafay uu fatwo ahaan ugu khilaafay ama waxa weeyaan ugu khilaafay camal ahaan daliil kaloo caaridayo meesha jira oo isaga daliilka kale la raajax noqday waayo axaadiis dee sugan oo ruuxan agtiisa kuba sugan bay kolkol ka tagaan waxay u arkeen inuu caaradayo o kaleo xataa balimaam maalikeen xadiidkii albayicaani bilkhiyaari kitaabkiisa muwadaca buu kuba wariyey labada bay wax kala iibsanayaan khiyaar bay leeyihin haddana khiyaarka qowlkiisa iyo madhabkiisa maaha isagoo wuxuu uga tegay tee camalkii reer madiine isagoo taa kuba saleeyey bal markaasin oo waxaa dhici karta ruuxu inuu xadiidkii ka tago madmuunkiisii inuu ku camalfalaa ma ku fatwoodo wax caaridaya oo jira isagoo u arkay de inuu waxa weeyaan daliil kaleo ka xoog badani jiro kaas agtiisa ay laba raajax noqotay ama umuuro kale ayuu uga tegi karaa markaa katagaasna ma aha daciifin si aanay camalfalkana tasxiix u ahayn bal markaa taasi waa beytka hore amaa beytka labaad wuxuu inoogu sheegayaa nin dee siqa ah oo dadkii ahluljarxi watacdiila ayaa nin uu inoo magacaabay kaba wariyo ka soo qaad a'imadii yaxya ibnu macin ka soo qaad oo yidhi xadathanii fulaan ninkana markii aan tatabucnay ma hayno dee tacdiil iyo tajriix iyo waxba kuma hayno werintaa ninkan siqadi ih ama isagii waxa weeyaan cadaala ay u sugnaatay uu ruuxan wax ka wariyey isagoo weliba magaciisii caddeeyey taasna kama dhigna tacdiil kama dhigna waayo riwaayadu waa dee wax ruuxan lagaba warinayo waa tacriifuun tacdiilku khibro ziyaado u baahan yahay waxaa dhici karta ninkan markaa inay kulmeen oonu dee aqoonba uba lahayn oo wuxuu de markaa dadka ka qariyo o gisha lagu tilmaamaana aanu jirinoo la yidhaaho dee ninkii hadduu daciif ka og yahay oo uu kaba aamuso oonu sheegin wax kaba wariyo nin raashiya ayuu noqon la ninkii waxaan macrifo iyo khibro iyo wadajoog iyo hubsa tacdiilku inoogu sugnaanaya casharkii aynu kusoo bilownayba noocan inoogaynu kusoo maray ayay umuurahani sii adkaynayaanoo tadkiyadu waxay ka imanaysaa arrintaa uu ruuxu caddaynayuu leeyahay bal waa siqo taas bay kaba iman ee laakiin fatwo iyo camalfal iyo umuurahan dee dhici karta la yidhaha waa tacdiil damiya kuba sugan iyo werin raawi laga wariyo iyo tacdiil kuma imanayso si aan cagsigeedba ugaba imanahayn saan soo sheegnay intan weeye labada bayd weeye walam yarow dee kolle suudaalfiyadiisna waxa dheeraa haddii culimadii waaweyneed ay xadiidkii ku kala baxaan laba u qaybsamaan dee mid isaga xujaysanaya mid awilaya hadiyo goor dee xujadiina waaba dee iyadoo laubda la ictimaadsaday ta'wiilkuna inta badan ta'wiilku wuxuu farac kaba yahay dee wixii oo horta la tasxiixiyo ama atilaa waa xujo ine waxaana u aragtay inuu daciif yahay ta'wiilkiisa umama baahnide markaa ta'wiilkuna farac buu tasxiixi kabayah haddaba labada hadday ku kala tagaanna iyadu nafteedu tasxiixun maaha dee umuuro ayaa iska iman kara ixtiyaadkan iyo waxyaalahan soo geli kara weeye dee waxa weeyaan ijmaacii ummaddu waxay kuba ijmaacday oo matnin waafaqsan yahan dhammaanna waa kutubul usuul bay waxyaalahaasi kuba sugan yihiin waayo kutubul usuul bay ka soo qaateen haddii dee ijmaac baa jira masaladii sibaa loogu ijmaacay xadiidkana sibuu kuba yimi taasna kama dhigna kol haddii uu ijmaacii waafaqsan yahay xadiidkii in la saxo dee waxaan ognahayba xadiidkii ahaa dee ma dee inuu dahuur yahay dee waxa weye in lamaa hayara dacmahu aw lownahu aw riixa istisnahaas oo kale ummadda kalaam qowlkoodii weeyo biyihii iyada waxaa ku dhacay dee nijaasiya waxyaalahaasi ay bedelaan urtiisii ama dhadhankiisii ama midabkiisii waxay noqonayaan mutanajis oo dahaaro ma gelayaan dahuurnimadii way kaba tegaysaa istisnahu asal ahaan ma sugna waa daciif waanu waafaqsan yahay itifaaqii culimada haddaba itifaaqii hadduu waafaqay lama odhanayo kol hadduu ama ijmac ama itifaaq waafaqsan yahay waaba saxiix la odhan maayo waayo dee ijmaci waxaa dhici karta mustanadku inaanu kan ahayn ee wax kaleba yahay mustanadkii ijmaac waayo ijmaacu kulle mustanad buu leeyahay inuu arrin kaleba ama daliil kaleba ay ictimaadsadeen ayaaba suurtagala oo aanu kanba ahayn saa daraaddeed ijmaac wifaaqiina ma keenayso tasxiixii matnigaas ma keenayso ama xadiidkan bal markaa wuxu uhi walam yarow culimadu may aragoo umay arag umay tegin kumay tegin wayo umay ictiqaadin fatiyaahu fatwadiisa ninkii caalimka uu ku fatwooday calaa wifaaqi lmatni xadiida si waafaqsan aw camalahu ama camalkiisa calaa wifaaqi lmatni matni si waafaqsan uu ku fatwooday tasxiixan tasxiix lahu matnigaa uu tasxiixiye ama xadiidka taa umay may aragba weyo oo taa kumay tegin walaysa mana ah nin tacdiilan cala saxiixi kol hadduu cala saxiixi muqaabil baa jira ee ninkii cadliga ah hadduu ninkaba wariyo taas waa tacdiiluna waayo haddii kale kishibuu ahaala ruux daciifa markuu warkiisii soo naqliyo eenu sheegin iyo waxyaalo laakiin dee taasi macrifo gaara isagaba baahan tahay dadkuna had iyo goor dad iswada yaqaano ma aha ninkana dad oo dhan ma wada yaqaano bal caalim ka ahaa marka iyada taas maaha walaysa tacdiilan cala saxiixi riwaayat lcadli ruuxii cadligaa riwaayadiisa uu shaksi kaba wariyo cala tasriixi calaa jihati tasriixi waa cadayn uu caddeeyey magaciisa in haddii uu ibhaamiyo waa taas xaal kale ayay leedahay xataa hadduu tawfiiqiye ee isagoo caddaynaya magaciisii taa uu kaba wariyaa taasi ma aha waxa weeye iyadana tacdiil ma aha wakhtalafuu hal yuqbalu lmajhuulu bal abyaadu kolley waa abyaado isku wada xidhan hadday i suurta gasho waan is wada raacinaya abyaadan kollayna wax saasaba dee ishkaalaad weyni maba jire wakhtalafuu way iskhilaafeen culimadu hal yuqbalu miyaa la aqbalaya almajhuulu kii majhuulka ahaa oo halkan waxaa inooga bilaabmaya jahaaladii ruuxii aan la aqoon ee dadka aan culimadii aqoon riwaayadiisii ma la aqbalaya taas bay iskuba khilaafeen dee khilaafkuna waa inoo imanaya laakiin taqsiimkaa ka mudan oo wahuwa markaa kan majhuulkiihi majcuulun ku la yeelay weeye calaa alaatatin calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood buu u kala baxa oo jahaaladu saddex bay u kala baxaysaa dadkan majhuuliintii waa saddex qolay noqonaya waana kuwane midkood waxa weeyaan ama dee waxa weeyaan kii koobaad ama awaluha majhuulu caynin waa kii isaga cayntiisu lagaba jaahil ahaayee la aqoonba isaga waana jeekaasi man wahuwa isagu man shaksi weeye lahu uu u sugnaaday raawin raawi faqad keliya oo waa ninka citiskiisa iyadoonay jireen raawi keliya unbaa wax ka warinaya magaciisii waa laynoo sheegay laakiin cidda wax ka warisa shaksi keliyaan haynaa kaa majhuulul cayn baa la yidhaahaa oo nin la yaqaanaba maaha cayntiisii baa laga jaahil yahay waradaho xukumkiisii isaga ayuu inoo sheegayaa waradahu way celiyeen kan riwaayadiisa al akharu culimada intoodii badnayd way celiyeenoo dee ninka isagu ka aqbalaya waa qolooyinka islaam wax ka badanba aan raawiga u shardiyeyn waa inuu muslim yahay wax ka badanba aan u shardiyeyn baa aqbalaya waayo dee ina cadaala ruuxii loo shardiyayay ruuxana ruux la yaqaana maaha markaa cadaala uma sugno way celiyeen intoodii badnayd walqismu qismiga alwasadu dhexena oo dee ka labaad imika noqonaya majhuulu xaalin xaalkiisa mid laga jaahil yahay weeye xaalkaasoo baadini mid qarsoona iyo wa daahiri mid muuqdaba ah taas oo macnaa kii labaad wuxuu yidhi waa majhuulul xaalkii ama waa ninkii dee majhuulul cadaalaba aan idhaahno cadaaladiisii baa daahir iyo baatinba looga jaahiliyo ujeeddadu ninkan raawi keliya ma laha laba raawi baabuu leeyahay ama saddex baabuu leeyahy wax ka wariyo jahaaladii caynka way ka kor noqotay markaa jahaaladan cayntay kor noqotay maaha kaba dhignay inuu ruuxii cadaala ay u sugnaatay laakiin nin xaalkiisa sarena wax laga yaqaan maaha nintiisa hoosena wax laga yaqaan maaha oo guud ahaanba cadaaladiisa laga jaahil baa leh macnaha wax macrifo xataa dhowrsoonin guud oo loo garanayaa ma jirto oo daahirkiisa iyo baatinkiisaba xaalkiisa jaahil baa lagaba yahay wa xukmuhu kaa xukumkiisu alraddu celin la celiyo weeye inay de cadaala ma sugno markaasne lada ljamaahiiri jamaahiir alculamaa agtooda taas agtooda jamaahiir wahaalidu ka saddexaadi almajhuulu lilcadaala laamtu kolley wasanka ayaa keena waa zaa'ida weeye waayo wasankan si kale ugu toosnaadeen waa almajhuulu lilcadaalati waa cadaaladiisa kii laga jaahil ahaa waa maxay cadaaladiisna kii horeba cadaaladiisa laga jaahil ahay fii baatinin waa baatinka uun cadaaladiisii baatinka ahayd faqad oo keliya waxa weeye majhuulu lcadaalati cadaaladiisa kii laga jaahilkaababla fii baatinin maaha daahirkee baatinka fiigiisa ahaatay ama cadaaladiisii qarsoonayd faqad oo keliyo macnaha dusha sare ee nin xumaan lagu ogiyey maaha waa nin dhowrsooni guud lagu yaqaano daahirka waa la yaqaano waa ninkaastaba mastuurka ah laakiin xaaladii hoosen aada loo hubsan aad baan loo jirrabin oo khibro hoose oo ayaan loo lahayn oo dee la og yahay madkhalkiisa iyo makhrajkiisaba xaaladiisa laga warhayo taas baaban jirin faqad faqad raa markaa kan saddexaad waxay arkeenoo lahu noocan saddexaad xujiyatan xujiye ahaan fi lxukmi xukumka loo xujaysanayo bacdu man faacilkii ra'aa waa halkan oo faqad ra'aa wuxuu arkay markaa lahu kan majhuululcadaala dee khaasatan baadin ahaan bacdu man manac dadkii manciyey barhkood maa qablahu waxa ka horeeya labadaa qaybooda muxuu arkay xujiyatan waa ixtijaaj loo xujaysto fi lxukum xukumka looga xujaysto minhum raggaa waxaa ka mida sulaymun sulaym baa ka mida oo faqadaca wuxuu jasmiyey bihi kaa in raaxaas la xujaysanayo oo isaga la aqbalayo ayuu xujaystay wa qaala sheikhu sheikhu wuxuu uhi waa ibnu salaaxe ina alcamala camalfalku yushbihu wuxuu waa shabahayaa oo wuxuu shabahayaa camalku annahu camalkaasi jucila in laba yeelo calaadaa qowlkan korkiisa qowlkan aan hayno ah kaa majhuululcadaalaha daahir ahaan xaa baatin ahaan laakiin daahir ahaan dhowrsoon ee toosan in xumaan laguma ogeyn in riwaayadiisa la aqbalo inuu camalku noqdo laakiin maaha si guude waa fii kutubin kutub min alxadiidi xadiidka ka mida oo ishtaharat shuhrowday taasoo khibratu bacdi man dad barhkood khibradood iyo macrifadood bihaa kutubtaa ku sugan tacadarat ay adkaatay oo ay dee aada noqotay waxaan dee aan la ogaan karinba ama aada mutacadira fii baatin amri xagga marka la eego waxa u qarsoon ee baatinkooda wa bacdu culimada bacdigood yashharu waa shuhraynayaa macnaa u magacaabayaa weeye dalqisma qismigan dambe ee imanka ay barhkood yidhaaheen waa la aqbalayaa mastuuran bimastuurin mastuur buu ku magacaabayaa de kolleyna waa masa kutub kala duwan dhacayba wa fiihi nadaru laakiin sheekhu wuxuu leeyahay ciraaqi kaa nadar baa ku sugan in kan mastuur laba yidhaaho waan is wada raaciyo kolley waxay la tahay wax ishkaala haddii saasi maba jirteen laakiin inaad dee kala saartaan baa muhima waxa ay tahay masaa-ishan horta waa majhuulkii uun bal horta intaynaan xukumka gelina xukumku aada buu isagaba cad yahay ee saddex qaybood bay u kala qaadeen culimmadu majhuulkii midi waa majhuulul cayn mid ay yidhaaheen midna waa kaa majhuulul cadaala ay yidhaaheen oo ay macnuhu yahay daahir iyo baatinba xaalkiisa waxba lagama garanayo laakiin waa la nin la yaqaano laba ruuxii wax ka badan baa kaba wariyo jaaladii cayntun baa ka kor noqotay midna waa kay kaba cabireen majhuulul xaal oo ay xaalka uga jeedaan xaaladiisa qarsoon ee baatinka ayaa dee taas aan aada loo gara la garanahayn laakiin daahirka iyo taa waa nin la yaqaano oo xumaan aan lagu ogeyn weeye daahir ahaan laakiin waxu qarsoon aan la garanahaynun intaasba weeye bal marka kaa majhuululxaalka la yidhaahna culimada qaarkood waxay ku idlaaqaan mastuur ayay ku idlaaqaan oo dee kolley waa siaan sharxunuqriya kuba soo aragnay mastuur bay yidhahaan oo dee waa ninka asturan xumaan laguma oga daahirkiisu waa nin toosan oo dhowrsoon oo awaamirtii ilaahayna ilaalinaya nawaahidiisna kaba dheeraanayo taasoo sandee dadkan islaamka eeba de in badan ba xaalkeeda ee den ruuxu macrifo hoose aanu axwaashiisa hoose u lahayn xaalkoodu yahay dee masaajiddaa lagu wada kulmayo oo kale laakiin dee xaaladiisa hoose ee ayaa khibro saasa iyo macrifo saasa loola le bal horta sadexaasay u kala baxeen maxay kala yihin markaas majhuul lucayn isaga waxaa la yidhaahaa ninka waa magaciisi waa la sheegay hebel hebel baa la leeyahy laakiin raawi keliya unbaa wax ka wariyay cid kaleo wax ka warisay ma hayno markaa ninkaasi hadduu saxaabi yahay walo halkan barkood macaa saxaabadii ay dee markay sheegsheegaya dadkaa amtilada ku soo daraan hadduu saxaabi yahay asxaabtu dhammaan waa wada cuduul ilaahay baa subxaanahu watacaala taskiyeeyey markaa jahaaladiisaasi waxba inama yeelayso jahaaladiisa cayneed waxba inama yeelayso bal haddii aan saxaabiya la magacaabin ee la yidhaaho rajul min asaxaaba nin saxaabadii ka mida ay arrintu tahay isagana xadiidkaasi cumdo unbuu noqon karo haddaanu cillo kaleo aan intaa ahayn aanu lahaynoo e waxa weye idaa saxa alisnaadu ilaa rajulin min asaxaaba waa dee xujaba weeye waayo asxaabtu dhammaan waa wada cuduul garasho la-aan aan cayntoodii la garanahayn magacoodii oo aan lababa garanahayn haddii raa xadiisu yimaado hebel ama hebel tacyiin markaa shaki ku ahaa lagaba shakeeyey waxoo dham ina kol haddii cadaala u sugnaatay xadiidkii dhib uma keenayso markaas wuu nagaba baxaya bal markaa ciddii aan saxaabo ahayn ee nin keliya un ay wax ka warinayso bal markaa taas haddii aan hello ninkaas nin keliya wax ka wariyey iyadoo la tawsiiqiyey la taskiyeeyey aan hello xataa ninkan keliya wax ka wariyey hadduu dee ehel u yahay inuu wax taskiyeeyo ama tajriixiyo kaasba haba noqotee iyada markaa waan aqbalaynaa sian dee sharxunuqwo kuba soo aragnay ee bal ninka waa ninkaa ninka keliya in wax kaba warinayo wax inoo taskiyeeyeyna aanu jirin waaba taas kaasi waa suuro oo kaasuu noqda ama majhuululcadaala waxa weeyaan ninkii laba ayaa wax ka wariyey ama saddex jahaaladii cayntu way kor noqonaysaa oo jahaalada cayntu raawiga waxay kaga kor noqotaa laba raawi ama wax ka badanoo wax ka wariya markaa nin la yaqaanoo kala iska noqday ninkii lahaa markii hore waa majhuulcayn bal markaa markay taasi ka kor noqoto haddana kama dhigna ruuxii cadaala inay u sugnaanayso waayo cadaaladu dee waa khibro kale usii baahantahiy macrifo kale cid tawsiiqisa ama xukumta ayay uga baahantahy bal markaa jahaaladii caynta laakiin markaa maxaa jiraya jahaalo cadaalaa jirta haddaba jahaaladii cadaalaa laba xaalo noqonaysa mid waa nin dee ninkaa hebel iyo hebel inay wax ka wariyeen aan ognahay marka waa nin la geerarayo xaggaas oo waa kaa hebel hebelna inoo magacaaban laakiin xaaladiisa hoosena cidima taqaan xaaladiisa daahirkaana ee ninkaa inuu raawigaa yahay labadan inay wax ka wariyeen mooyaane wax kaloo aan ka ognahay xataa waxaan uu dee dadkaa dhex markuu dhex joogo xaalkiisu yahay taa lama garanayo isaga majhuulul cadaala la yidhaha amase waa kan uu kaba cabiray dee kaa xaaladiisii hoose iyo tii daahirka ahaydba mid lagaba jaahil yahay bal markaa kaasoo kale isagana dee xukunkiisa wuxuu inoogu sheegay dee meeshii inay raawiga waxaa lagu aqbalayay riwaayadiisa cadaala inay u sugnaato cadaaladna xaalkeedu tan may ahayn ruuxana cadaala weli uma sugna marka cadaaladiisii asal ahaan meesha way ka maqan tahayba saa daraaddeed riwaayadiisa isna waa la celinayaa ta saddexaad muxuu ka dhigay oo ka ugu hadalka ugu yarbadiyay abyaadda dambe oo dhan qaatay shan bayd buu qaatay ka laba nin iyo wax ka badan baa wax ka wariyey jahaaladii cayn way ka kor noqotay xagga kalena waa ruux dee laba yaqaano daahir ahaan oo dadka dee muslimiinta ay yaqaanaan oo ay ka warhayaan oo acmaashoodii ay qabanayaan laba qabanayo oo bal dee majaalistii uba imanayo daahirka sare wax inna xumaana oo lagu og yahay ma jirto oo dee daahir ahaan awaamirtii ilaahay waa ilaalinaya nawaahidiisii waa kaba tegaya laakiin ilaa markaa weli dee arrinkaa guud mooyaane khibro baadinaan jirna waayo khibrada baadinadi waa is araggan aan is arkayna uun maaha ruuxan dee ama ruuxan dee la mucaamalooday la jaaray la socday ee xaaladiisii hoose iyo waxa uu bal markaa qaaliban dee u qarsoonaynay inta badan dadku marka ay wada joogaan wanaagunbay daahirsadaan ruuxu inta uu dadka dhex joogana isaguba dee wuxuu iska dhowranaya magaca iyo sharafta iyo waxyaalaha haddaanay taqwo kaleba iyo cabsi ilaahay kuma jirina waa isdhowraa laakiin markuu khaali noqdo iyo waxyaalo ayuu dee ninkii xumaani ay u qarsoonayd ay xumaantiisu muuqataa haddaba bal markaa marka aanay umuurahaasi jirin dee is-araggaa masaajida iyo meela lagu kulmayo macrifo la isuguma laha oo waxa dee qisa mashhuuraba jirto cumar ibn khadaab maalin radia allahu tacala canhu waardaahu inuu nin u yimi malaa dee xukum iyo waxyaalo shahaadiya waxbay ahayd markaasuu anugu kuma garanayo garashalaantaydna inna waxba kuma yeelayso ee bal cid ku garanaysa ii keen ayuu ku yidhi ninkii baa nin keenay ninkiibuu su-aal cumar weydiiyo wuxuu ku yidhi jaarkiisa u dhow ee marka uu galay iyo markuu baxaba madkhalkiisa iyo maqrajkiisaba og miyaa tahay may buu ku yidhi wuxuu ku yidhi miyaad xoolo iyo danaanir iyo daraahim kula mucaamalootay iyadaa lagu gartaa ruuxa warica xalaal miradka iyo kadee shubha kasta iyo hadday xaaraami muuqato arrinkiisu yahay adduunya adheeshadoo iska qaadanaya iyo kadee markaa wixii iska dhowraya ilaahay kaba xarimay ama wixii uu ka baqanaya inay waxugaba yimaadaan tiina may buu idhi safar mama la marshay buu yidhi de waxaa idhaahaan luqada carabeed safar waxa safar loo yidhi inaa kan oo haddii la yidhaha asfara subx oo kale u iftiimay weeyaan liannahu yusfiru can akhlaaqi rijaal bay idhaahaanbo dadka akhlaaqdooda iyo dabaa'icdooda ayaa markaa muuqata dee mashaqadan iyo socodkan iyo waxyaalaha ayaa nin kasta dabcigiisii xaqiiqigaha la gartaa oo uu muuqdaaye taasma may buu yidhi deetuu yidhi haddaba ma garanaysid buu yidhi waxaan ku malaynaa inaad aragtay isagoo yakfidu markaa ra'sahu wa yarfac fi lmasjid isagoo madaxa masjidka dhexdiisa foorfoorarsanaya oo salaad tukanayo baad aragtay laakiin wax macrifood kale tu ninkani kuma garanaya ninku garanaya ii keenoo kale bal marka waxaan leenahay xaalada sare waa xaaladaa kuu muuqanaysa ruuxa kaaga muuqanaysaoo dee ruuxa qaarkood kal leeyay waxaad garanaysaa xaaladiisa toos hoosaraba inaanay fiicnayn oo kasaa lagu garanayo kan xaaladiisii hoos dusheed waa xaaladaa dhowrsoon ee laakiin khibro baadina ah ayaan loo yeelana khibradii baadinada ciddii la mucaamalootay ciddii meel la jirtay xataa waxaan filaya hadal soomaaliyeed ayaaba jirta ama xikmo soomaaliyeed oo intanuun hadalkaa cumar oo kale waafaqsan baaba jirteen bal markaa taasi marka ay meesha aanay jirin wada joogga iyo mucaamalada iyo cid hoos ahaan u taqaanaa macrifadii hoose lama hayo cadaaladii hoose markaa jaahil baa lagabayay kaasba weeye haddaba majhuul xaalkay kaba cabiraan ama mas-uul kaba cabiraan kanba haddaba ishkaal laho ee ruuxii waa ruuxaa dhowrsoon ee toosan shahaadadiisii iyo miyaan aqbalaynaa cadaaladiisii kolkol shahaadada dee taasoo kale waa lagu kaaftoomi karaaba bal miyaa la aqbalayaayo dee inta taas riwaayadiisiisaa lagu xoogeynaya kaa wuxuu leeyahay aymu inoogaba soo naqliyey labadaa horeba le waa daciif oon aqbalahayn oo kan aqbalaya xujo kaba dhiganaya oo sababta dee taas sare iyagoo kuba kaaftoomay taas weeye ibnu salaxna wuxuu kaba soo naqlinayaa kutubtii hore ee mashhuurka ahayd ee kutubtan aan haysanaba kuwa yar horeysay ama ahdigii taabiciinta ha noqoto ama cadigii atbaacu taabiciinta ayaa kuba sugan ruwaaddaa in badan oo kaba mida dee waa tan laynoo taskiyeeye aan garanayno cadaaladooda iyo heerkii kaba joogeen garanayno rag baa jira dee dhoorsoonidaa guud ee laguma yaqaano mooyaane khibro baadinaa intay cudurdow intay dee adkaatay weeye waa rag horo in looba yeesho dee laguma tirinayo dad jahaalo cayneed maba jirtee laakiin jahaalo xaal ah oo dushaas sarema wixii laga garanayay mooye khibro baadimo hoose cidu lahayd oo si fiican tawsiiqisay ama taskiyisay aanu jirin marka wuxuu leeyahy raggaas oo kale ee kutubta hore kuba sugan ee ay adkaatayna in khibradoodii baadinkahayd ama xaaladoodii baadinkahayd la ogaado de waxaabay noqonaysaa qowlkan in de looguma camal falo oo khaasatan marka weliba cahdiyadii hore iyo quruuntii khayriyada loogu markhaati kacay ee rasuulku inay khayr alquruun ay yihiin uu sheego u xukumay ay kaba mid yihiin intaa laba sii daayo la aqbalo oo balcunaan qowlkan ah jahaaladaa xaal waa layska socodsiinayaaba intaas ragga caynkaasee raggaa weliba horreeye aana cidi maanta khibro baadina aanay uba lahaynee taas in looguma camal falo taas baaba suurtagal buuri inta uu inoo sheegay intaa weeye ama qowlkan uu leeyahay mastuurka bay barhkood ku magacaabeen horta markuu sheegaya waa baqowi imaamkan sharxu sunna iyo tahdiibya lahaa kaasba weeye laakiin dee waynawowiya kaba dhacday xaafid ibnu xajar iyo rag badan bay kaba dhacdayoo isagu bal taas haydhah nadar baa kuba sugan ee isagoo hadal shaaficiya sooba qaadanaye laakiin waa qowl dee kolle iska macruufa inkaa la yidhaaho majhuululxaal bal markaa ama mastuur aan laqbaya haddana wakhtalafuu way iskhilaafeen culimadu hal yuqbalu miyaa la aqbalaya almajhuul majhuulki haddaba isagoon aqbalkiiyo aqballaantii inoo sheegin ayuu inoo sheegay qaybi oo wuxu uhi wahuwa isaguna majcuulun ku la yeelay weeye kan majhuulkii calaa halaaatin calaa aqsaami halaaa waa saddex qaybood weeye maxay yihiin saddexaadka qismu lawal majhuulu caynin cayntiisa mid laga jaahil yahay weeye man lahu e wahuwa kaa majhuulu caynka la yidhaahna man shaksi weeye lahu isaga u sugnaaday raawin raawi faqad raawi keliya cid labaadoo wax ka warinaysa aanu jirin waradahu kan isaga xukumkiina waa kan inoo raaciye aar ninkaa majhuulcaynkaa riwaayadiisa la aqbali maayo dee intooda badani way iska diideen ama ka aqbala maanta waa inaan islaam mooye wax kalaba shardi ahayn islaam dhaafsan waalqismu lwasadu qismiga dhexana waa kii labaade majhuulu xaalin xaalkiisan kii laga jaahilahaa weeye xaalkaasoo baadinin qarsoon iyo wa daahirin daahirba oo xaalkiisa sare iyo kiisa hooseba mid laga jaahil yahay oo macnaa jahaaladii cayntuma ka kor noqoto laba iyo wax ka badan baa ka wariyey laakiin cidimay tacdiilin cidimay taskiyeyn xaaladiisina in la yaqaanaba ma aha wa xukmu kaa xukumkiisuna alraddu celin la celiyo weeye ladaljamaahiiri ladaljamaahiiri wey oo kale wasanku ya-da ugeeye macnaa jamaahiir lculamaa ama jamaahiir lculamaa agtooda wey wathaalithu ka saddexaadi almajhuulu lilcadaala suu shaarixuba leeyahy laamtuwaama mucalliqu leeyahay laamtu waa zaa-ido macnaa waa almajhuulu lilcadaalati waa majhuulu lcadaalati kii cadaaladiisii lagaba jaahilkaha fii baatinin cadaaladiisii ahayd dee baatinun faqad oo macnaa daahirka sare xumaan laguma oga waa nin dee lagu yaqaano haddii lagu weydiiyo waa nin hagaagsan oo toosan laba odhanayo dhowrsoon iyo toosnin lagu yaqaan laakiin khibrada hoose ayaan looba lahaynba faqad ra'aa waa arkayoo macnaha wuxuu ku tegay weeye lahu kan isaga majhuululcadaalaha khaasatan baatinka xujiyatan xujiyo la xujaysto faacilka hadda uu inoo dambeeya haddaan iskama soo qadiman isaa markii horeba yeelay faqad ra'aa lahu waa lihada alqismi bacdu man dad barhkood manaca manciyey maa qabla wixii ka horreeyey labadaa qaybood ahaa ayaa maxay ku tegeen xujiya oo ay arkeen ay ku tegeen xujiyatan ixtijaaj la xujaysanayo fi lxukmi xukumkii oo kaa waa la aqbalayaa bay leeyihinoo in xadiidkiisii la xujaysanayo bacdigiina muxuu yidhi minhum bacdigaa waxaa ka mida sulaymun sulaym baa ka mida sulaym waa imaam aada u macruuf ah oo sulaymun raazi la yidhaaho oo marka la eega a'imadii shaaficiya laakiin in muxadiso dee markaa kolley caalim ahaa dahabina tarjamadiisa uu siyar aclaam nubalaa ku leeyahy mujaladka toddobiyo tobnaad weeye uu sheikhulislaam kaba cabiro taasba weeyaan oo dee hore markaa khadiib iyo rag lamida ay wax kaba wariyeen afar boqol iyo toddobiyo afartankii hijiradana badan ama baxrulgulzim waqtigaa la odhanaya waa badan cas nawaaxidan magaaladan judda xeebteeda iyagoo xaj kaba laabmay safar sanadaas isagoo dhowr iyo siddeetana ama siddeetan dhaafo xajna kaba laabmay ayuu halkaa ku qarqoomay oo baddaas ayuu ku qarqoomay bal markaas oo judda kale dee dabdigeeda sawaabkiina waa taasay judda in la ydhan bal markaas sulaym baa la yidhaha oo kale qiso yaroo ladiifiina waa nin dee wuxua dadkii waqtigooda dhowrtay saacadii ama laxdadii aanay dhaafayn dikri mayda cibaado la-aan oo ama waxbuu faa'iideynaya ama waxbuu qorayay ama darsi buu dhigayay haddii kale daaco kale uu ku jira ilaa la soo gaadhay marka qalinkan uu wax ku qoranaya uu ka dee afbeelo intaa uu qorayo dignidiisii may joogsan jirin bay dhahaano dee dikri intaasu haddana dhacaya taasoo intaasna dikrigu kuma jira qiso yaroo ladiifuu soo naqliyo dahabi kitaabkiisaas ayaa wuxuu sheegay isaguu ka soo naqliya inuu toban jirkiisiibuu magaaladoodii rayi markii hore markii dambena wuxuu degay sham isagoo ribaad iyo cilmi faafinba u degay ayaa suur buu degay ayaa wuxuu nin buu u yimi malaa mulaqin ahaa ama mucallim qur'aan ahay oo masjidkoodii joogay markaasuu soo fadhiisay oo toban jir waxaa ku adkaatay faatixadiiba inuu aqriyo wuxuu yihi linqilaaq lisaani ayay faatixadiiba kuba adkaatay ninkii baa ku yidhi hooye ma leedayo haayo dee tii orod ku noqo waxaad ku tidhaa dee ii ducee in ilaahay ii furo an yarزqani اllah اqira'ata ama dee qira'aة اlqur'aani wاlcilm cilmiga iyo dee bal qur'aankaba ilahay inuu furo uu noqday hooyadiibuu ku yidhi adugu markii dambe isagoo laakiin roonaaday kollay mala cilmiga weyni baaba hedel ayuu baqdaad iyo tago fiqigii iyo khaasatan carabiyadiibuu si fiican u dabdiyey waddankiibuu ku noqdo masjidkii isagoo fadhiya oo kitaabkan mukhtasar lmusani ay muqaabalaynayaan milaa isagii cid kale ay isku saxayaan oo kale oo dee masaa-ishii taa ku sugnayd ay hadlayaan baa ninkii soo galay isagoo nin weyna uu salaamayo oo dee isaga waa garanaya ma garanayo markaasuu la yaabay waxyaalihii ay iyagu lahaayeen ay isweydweydiinayeen oo dee nin mucallim unbuu ahaaye aqoon kale ma lahayn tii buu laba yaabay deetuu yihi mataa yutacallamu haada goorma waxaan oo kale saa loo baran karaa markaasaa dooday buu yihi inuu idhaaho markaas waxa weeye de haddaad hooyo leedahay orod hooyadaa ku dhe ii duceeya sidaasaan dooda haddana waan ka xishooday bu i waa ninkii hadalka maalintiina ku yidhi adugu waan ka xishooday bu i inuu idhaaho kale bal waa sulaymkaas sulaym razi faqadaca wuxuu jasmiyey bihi in la aqbalayo buu gooyey weeye isagu waqaala sheekhu markaa ibnu salax muxuu yihi ina alcamala camalku oo macnaa in la yidhaha kaa majhuurlaxaalka aan iska aqbalo yushbihu waa shabahayaayo anahu camalku calaa daa waa calaa da lqowli weeye qowlkan jucila in la yeelo laakiin ma ahadee si buude waa ruwaadda qaarkood waa tan fii kutubin kutub min alxadiidi xadiidka ka mid oo ishtaharad furowday walow dee bukhaariyo muslim raggaa waxaa kaga suganay kolley warinta kitaabkaasi ay calaa sabiili ixtijaaj uga wariyeen baabka ay kaba baxeen oo taasoo khibratu bacdi man dad barhkood khibradood waa macrifadooda hoose oo bihaa kutubtaa kuba sugan yatacadarat ay cudurtowday mutacadir noqotay fii baadil amri marka la eego xagga dee hoose ama baadinka dusha sare cadaala lagu ogayay laakiin hore baadina aan loo lahayn kutubtiina inoogu sugan axaadiista qaarkoodna sanadodoodii kuba sugan wey wa bacdun culimada bacdigood yasharu wuxuu shuhureeyey macnaa uu ku magacaabay weeyaan dalqisma qaybtan aan haynee dambe masuuran kaleeye de waa bimasuurin weeye wuxuu ku magacaabay waa nasxu lkhaafid buu leeyahay nasbadu mucalliqaba leh ee mastuur ahaan buu ku magacaabay ama mastuur oo de waa wa fiihi nadar nadar baa ku sugan nadarkaasna wuxuu sharxa yidhi eegta laakiin dee kolley waa qowl culimadu in badan ay yidhaahaan laguna idlaaqo allah subxana wa tacala aclam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد نبي الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزلنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا والخلف في مبتدع ما كفرا قيل يرد مطلقا واستنكرا وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونصبا للشافعي إذ يقول أقبلوا من غير خضلية ما نقلوا والأكثرون ورآه الأعدل ردوا دعاتهم فقد ونقلا في ابن حبان اتفاقا ورووا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا
وللحميدي والإمام أحمدا بأن من لكاذب تعمدا أي في الحديث لم نعد نقبله وإن يطب وصير في وصير في مثله وأطلق الكذب وزاد أن من ضعف نقلا لم يقو بعد أن وليس كالشاهد والسمعان أبو المظفر يرى في الجاني بكذب في خبر اصطدم له من الحديث قد تقدم ومن روى عن ثقة فكذبه فقد تعارض ولكن كذبه لتثبتن بق- لتثبتن بقول شيخه فقد كذبه الآخر ولدد ما جحد وإن يرده بما أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم وحكي الإسقاط عن بعضهم بسم الله الرحمن الرحيم weli waxaanu ku jirnaa sifaadkii ruwaadda adugu markaas bal riwaayadooda ama la aqbalayo ama la celinayo iyo umuuraha kuwa tacalluqsan baa inoo socday taa wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala waalkhulfu khilaaf ama ikhtilaaf ayaa fii mubtadicin waaqicin bayna ala'imati imaamyada dhexdooda dhacay fii mubtadicin fii qabuuli riwaayati mubtadicin ku mubtadica riwaayadiisa aqbalkeeda la aqbalo mubtadicaasoo maa kufira aan la gaalayn oo bidcadiisani mid gaalnimo keenaysa aan ahayn ama aan gaalnimo loogu nuslayn bidcadiisan daraaddeed khilaafkaa dhexdooda xagga aqbalkee la aqbalayo riwaayadii kol haddii uu dabdi iyo dee markaa sidqi iyo umuuro saasa oo riwaayada wixii lagu aqbali jiray uu leeyaho maanta waxa ee meesha ruuxan wax lagaga sheegayaa ee riwaayadiisa hadal ugaba yimi un ay tahy bidcadiisa daraaddeed iyo inaan laba aqbalin marka qiila waxaa la yidhi yuraddu waa la celinayaa riwaayada mubtadica mutlaqan waa xaalata umya waa dee cala aliqlaaqba waa si guudba ama daaciya ha noqdo ama yaanu noqonin wax bidcadiisan waafaqsan ha wariyo ama yaanu warininba guud ahaanba waa la celinaya riwaayadiisii wastunkirata waa la qoonsaday oo maxnaa dee dadkii iyaga qowlka waxaa lagu tiriyey shay fog inay tahay oo ka fog camalkii a'imadii xadiisku ay kuba camal faleen oo dee kutubtii waxaa ka buuxa dad bidcooyin kala duwan laguba sheegay oo ruwaadii ka mid ahayd riwaayaadkoodiiba ixtijaajahaan iyo istishaadahaan labadaba kutubtii uguba sugan oo markaa aadaba ugu badan waqiila waxaa la yidhi dee guud ahaan lama celinayo ama calaa sabiili liطlaaqe bal turaddu riwaayadiisii waa la celinayaa kaa mubtadice haddii aan keenahayn bidcadiisu takfiir ida staxalla hadduu banaysta alkadiba been uu banaysanayo dee kolleyba nin been iskadaa banaysanaya kii beenta sheegaya ama sumi ha noqdo ama mid kale waaba la celinayo taa riwaayadaa lama aqbal ahayn idama staxalla uu banaysto alkadiba been maxay